wasaaradda haweenka maamulka puntland iyo hay-adda relief ayaa degmada xingalool ka qaybiyey deeq isugu jirta solar feynuus iyo tooshash dadka baahiyaha u qabana la guddoonsiiyey madasha lagu qeyminayey agabkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka maamulka puntland aamine maxamed cabdulaahi mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda relief iyo bulshada qeybaheeda kala duwan wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka maamulka puntland aamine maxamed cabdulaahi ayaa ka warbixisay deeqda agabka ah maanta waxaan joognaa xingalool iyo qaybtii dadkii loogu talagalay in la siiyo soolarka afartanka qoys loogu talagalay waxaanu soo gaadhsiinay guddiga iyo xildhibaanada iyo golaha deegaanka dhammaan intii ka shaqaynaysoo dhan agabkii loogu talagalay boqol toosh boqol faynuus afartan qoys oo guryaha iyaguna ay u qaybsheen sidii la rabay aad baan uga mahadcelinaya golaha deegaankaee cusub dhabar adayga shaqada iyo awoodda ay ku shaqaynayaan iyagoo hadda cusub iyo kartida iyo hufnaanta iyo dadla dhaqanka iyo sida ay u shaqaynayaan aad baan uga mahadcelinayaa guddiga dhammaan waa ugu mahad celinayaa shacbweynaha reer xingalool wasaaradda horumarinta haweenka arrimaha qoyska waxay u taagan tahay inay dadkeeda danyarta waxu qabato insha allah wixii kaletana waa ka wada shaqayn doonaa intaasaan ku soo gebagabaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa mahadsantihiin agabkan kala duwan ee loo qeybiyey qoysaska danta yar ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli baahi weyn u qabeen